bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeennii sagaal iyo sideetanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee abu talxat alansaari ama zayd ibnu sahl annajaari safxada saddex boqol iyo koob iyo labaatan wa kamaa sidii kaana uu ahaa abu alxa abu talxa uu ahaa jawaadan mid deeqsi ahoo hura binafsihi naftiisa uu deeqsigu ahaa uu naftiisa u hurayay fii sabiili illaahi alle jidkiisa alle daraadi diinta alle sar u qaadideeda daraaddeed fii saacaati alba'si waqtiyada uu dagaal ku jiro basigu waa waqtigu dagaal ku jiro weeye dagaal iyo cabsidu ay jirto iyo dhibaatada faqad kaana wuxuu ahaa haddana akthara juudan mid kasii deeqsinimo badan bimaalihi hantidiisa fii mawaaqifi albadli meelaha ay marka la jooga meelaha ay tahay in maalka lagu bixiyo meelaha ay tahay in maalka lagu bixiyo oo ama jihaadka ama masaakiinta iyo dhibaatada markay jirto ay tahay in xoolaha la siiyo iyo agoonta iyo dadka danyarta ah markaana maalkiisa ayuu deeqsi ku ahaa dagaal hadday timaadana naftiisa ayuu deeqsi ku ahaa min daalika waxaa ka mid a suu deeqsi ugu ahaa hantidiisa annahu abu talxa kaana wuxuu ahaa kaana waxaa ahaa lahu isaga bustaanun beer bustaan haddaad maqasho waa beer ay ka baxdo wax badana ay ka baxaan laakiin uu geedmidhoodku u badan yahay geedmidhoodku uu u badan yahay inaga dalkeena marka la joogo cambaha iyo babaayga iyo muuska iyo bambeelmada iyo waxaase ay ka baxaan wey marka dalkeena la joogo jaziira alcarabiya marka la joogana timirta iyo iyo cinabka labadaas yaa asalka ahaa cinab iyo timir adigu geed midhood midhaha wax la tirin karaya maaha dal walba marka la joogo iyo dabeecada midho gaara ayaa ka baxa meelo waxaa jira zaytuunkaa ka baxa meelo geed aada u macaanoo fiig lidhaabaa ka baxa waxaa jira khuuq baa jira yacni lama tirin karo tufaaxii baa jira kumithri mid laydhaabaa jira ama baris waa badan yihiin cherry iyo beach iyo midhaha kolba yani adduunka meesha la joogo cimilada midho gaara ka baxa marka midhuhu waa aragteenoo qur-aanka kariimkaa jannada waxa la cuno waxa ugu badan uu qur-aanku sheego waxa weeyaan waa midho wa fawaakiha mima yashtahuun nakhlun wa rumaan fiihima min kulli faakihatin zawjaan marka fawaakihda waa cuntada waxyaabaha ugu fiican waaye hilibka uu qur-aanku uu sheegay ee lagu cuno jannadana waa laxmi tayrin waaye laxmi tayrin digaag iyo shimbir kan caafimaadka badan ee haddana la isku raacay ee dunida oo dhan isku raacday inuu ka caafimaad badan yahay hilibka kale hilib oo dhan ugu caafimaad badan yahay laxmi tayrin sharaab markay noqoto dadka u baahan yihiinna afar webi buuba sheegay qur-aanku afarta ku soo arooray suuratu muxamed marka bustaanku waa kaas min daalika deeqsinimadiisa uu hantidiisa deeqsigu ku ahaa waxaa tusaale u ah annahu abu talxa kaana lahu wuxuu lahaan jiray oo u sugnaa kaana waxa ahaa lahu isaga waxaa u sugnaa innaga saa ma nidhaahno waxaa u sugnaa ma nidhaahno wuxuu lahaa baan idhaa wuxuu lahaa abu talxa bustaanun beer oo ay ku yaaliin min nakhiilin geetimiroodyo wa acnaabin iyo canab ama cinab baynu idhaahnaa midaasoo lam tacrif aysan aqoonin yathrib magaalada yathrib bustaanan beer oo acdama minhu ka weynan badan shajaran xagga dhirta beer ka dhir badan oo ka dhir fiican bayruuxa baa la dhihi jiray bayruuxa aynansan aqoon magaalada madiina walaa adyaba thamaran kana midha macaan dhirtaasi midhaha ay bixiyaan ka- ay ka macaan yihiin walaa acdaba maa-an kana biyo macaan aysan mad- madiine oo dhan aysan aqoonin wa fii maa waqti kaana uu ahaa abu dalxa yusallii mid tukanaya taxta afyaa'ihi beertiisa beertiisa sidaas bustaankaas bustaankaa dhirta ku taalla dhirtaa hoosteeda hooska yani dhirta hooska ay leedahay dhirta hoosteeda yani dhirtu hoos bay leedahay hadhna waa la yidhaah dhirtu hoos dilliga hoosna af soomaaliga waa la yidhaah war hooska inagee war hadhka inageena waa la yidhaah hadhna waa la yidhaah marka dhirta harhkeeda ayuu ku tukanaya ama hoosteeda ayuu ku tukanaya hoos hoosta iyo hoos bay kala yihiin midna waa taxta waa geedka hoostiisa un ama xagga hooska ahaata midna waa hooso waa meesha harhka ahe aan maaragtay geedku qoraxda ayuu kaa celinayaa caleemaha iyo laanta waxay celinayaan qoraxdu inay usoo dusto hoos meeshaasaa hoos la yidhaah waa la yaqaanaa wax dhib ahay leedahay male wa fii maa waqti kaana uu ahaa abu dalxa yusallii kii tukada taxta afyaa'ihi bustaankiisa dhirta ku taalla dhirtaas hoos hooskeeda meesha hooska ama hadhka ah uu ku tukanayay addaliilati ee hadhciga ah hadhcigana waxaa la yidhaha ama daliilka waxaa la yidhaha meesha geedka aad intuu u caleynta badan yahay aynan qoraxdu ma qoraxdu soo dusayninba qoraxba ma arkaysid kaasaa daliil la yidhaha haddii uusan caleen lahay qoraxdu ay iska soo dusaysana dulqorax baa la yidhaha dulqorax iyo waxay kala yihiin hadhci isagoo halkaa ku sugan athaara waxaa toosiyey oo kiciyey oo soo jiitay intabaahuhu dareenkiisa daa'irun shimbir gharidun oo heesa hees badan gharid waa siiqatu mubaalaqa gharaadna waa la dhihi karaa gharidun oo hees badan shimbiruhu way ciyaan cidooda hees aynu u naqaanaa shimbirkaasoo akhdara lown midabkiisuna uu cagaaran yahay axmar alminqaar gafuurkiisuna uu cas yahay gafuurka dheer gafuurka meesha uu wax ku qaataa la yidhaah waa afkii oo soo dheer minqaar gafuurkiisana uu dheer yahay mukhadaba rijlayni labadiisa lugoodna aad moodda inay cil- inay cilaaban yi- cilaaman yihiin oo cilaan midab bay leeyihiin iyana marka shib- le- baarimihiisuna waa cagaar gafuurkiisuna waa casaan lugihiisuna waa midab kale marka waa quruxun isu wada tagtay wa jacala waqad jacala wuxuu bilaabay shimbirkii yatawaathabu inuu isaga boodboodo calaa afnaani alashjaari geedaha laamaheeda dawaata afnaan waa isaga qur-aan kusoo aroortay laamaha wey aqsaanna waa la yidhaha afnaan laamaha inuu isaga boodboodo tariyan isaga oo cusub oo dhallinyaro ah muqaridan oo heesaya mutaraaqisan oo cayaaraya fa acjabahu wuxuu ka helay mandarahu araggiisa iyo muuqaalkiisa ayuu ka helay wa sabbaxa wuu dabaashay bifikrihi maankiisa iyo fikirkiisa wuu macahu la dabaashay shimbirkiibuu raacay uma marka markaa kadib maa labitha ma uusan ku sii taagmine an rajaca inuu ka soo laabtay ilaa nafsihi naftiisa u soo laabtay oo uu shimbirkii ka yimid fa idaa isla kolkii uu soo laabtay huwa isagu laa yadkuru ma xusuusto kam imusuu sallaa tukaday ma ragcatayni laba ragcadood buu tukaday am halaathan mise saddex buu tukaday laa yadri ma oga famaa in faraqa kama bixin min salaatihi salaadiisii kama bixin xataa qadaa ilaa uu kaga kallaho calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay uu kaga kallaho sala allahu calayhi wasalama oo washakaa uu ka dacwoodo lahu rasuulka uga dacwoodo nafsahu naftiisa uga dacwoodo naftiisiibuu dacweynaya allatii nafta naftaasoo sarafahaa uu iilay ama uu leexiyey ama uu maankeeda la tegay albustaanu beertii salaadii uu ku jiray intuu salaadii iloobay beertii quruxdeeda iyo shimbirkeedii iyo wixii uu haddana maankiisa uu halkaa aaday iyo wa shajaruhu iyo bustaanka ama beerta dhirtiisii alwaarifu ee hooska badnayd wa tayruhu iyo shimbirihiisii algharidu ee heesta badnaa canisalaati salaadii uu ka jeediyey intiiba uga dacwooday rasuulka sala allahu caleyhi wasalam uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi lahu rasuulka wuxuu ku yidhi ushidu waxaan markhaati kaaga dhigayaa yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow anii anigu jacaltu inaan ka yeelay ama ka dhigay hadal bustaana beertan sadaqatan sadaqa inaan ka dhigay lilaahi tacaala ee fadachu dhig adugu xaysu meesha yuxibu llahu wa rasuuluhu alle iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin riwaayadda kale ee ee ku soo aroortay beertan uu bixinayana waxay ahayd markii ay soo degatay aayadda allan tanaalul bira xataa tunfiquu mima tuxibuun markay soo degatay iyo wuxuu yidhi intuu nabiga u yimid alla saasuu yidhi aniguna hantidayda waxaan ugu jeclahay beerta laydhaa bayruuxa bayruuxana nabiguu yiqiinay sala allahu caleyhi wasalam oo wuu aadi jiray oo biyaheeduu cabi jiray oo saas meeluu yaqaano ahayd marka wuxuu yihi beertii maxaa jira masjidkay u dhoweyd marka beertaydii hantideeda taasaan ugu jeclahay markhaati waxaan kaaga dhigay rasuul allow inaan beertaydii sadaqaystay saad rabtaa adiga meeshaa rabta dhig marka rasuulku wuxuu yidhi qaraabadaada ku sadaqayso oo ha noqoto sadaqa jaariya ama waqfi ha noqoto waqfi waqfi waxaa wal waa sadaqa aan markaad dhimato kadib uu ajirgeedu kuu soconayo sida dee la wada ogyahay oo caanka ay tahay xadiidka saxiixa ah ida nqaaca ibni aadam inqadaca camaluhu qofka bani aadamka markuu dhinto camal dambe loo qori maayo ilaa min halaatin saddex maahane saddex ruux iyagoo qabriga ku jira ayuu ajri u soconaya saddexdu maxay yihiin sadaqatun jaariya waa sadaqa socota oo wax aad maaragtay waqaftay waay wax waqaf ah weeye masjid baad dhistay ceel baad qoday hoteel baa intaad dhistay baad tidhi ha seexadeen ha seexdeen dadka socotada ah iyo dadka xerta ah iyo dadka daalibulcilmiga yaa tidhi ha seexdeen waqfi saas weeye wadaad dhistayba muslimiintan yaad wado u samaysay meel la mari layahay kaabad baad dhistay meel maaragtay webi oo la mari la-ah yaad kaabad u dhistay adaa dhisay waa waqfi dadka cid iska lihi ma jiro dadka dhan baa maraya intiiba ay jirto ajri baa kuu soconaya iyo wa cilmun yuntafacu bihi iyo cilmi aad ka tagtay dad baad waxbartay cilmi kitaab baad qortay dad baad qur-aan bartay intaasoo dhan intay dad sii jiraan qur-aankii iyo cilmigii aad dadka bartay intiiba ay sii jiraan adna ajri baa kuu soconaya iyo waladun saalixun yadcuu lahu iyo ilmo aad dhashayoo intay fiican yihiin markay tukadaanba kuu soo duceeyo oo yidhaahdo ilaahu rabakfirlii waa liwaalidaya dhaha ilaahu aniga iyo waalidkayba u naxariiso marka bayruuxabaa beertaa la yidhaahda dadka dhan way wada yaqaaniin caasha wuu noolaa abuu talxa xayaatahu noloshiisa oo dhan buu noolaa saa'iman isagoo sooman mujaahidan oo mujaahidahoo maaragtay jidka ilaahay iyo diinta ilaahay sidii sare loogu qaadi lahaa uun ku dagaalamaya wa maata wuu dhintay kadaalika sidaasoo kale saa'iman isagoo soomanoo mujaahidan mujaahida ayuu dhintay faqad uhira waxaa laga soo wariyey canhu isaga annahu oo abuutalxi ihi baqiya inuu sii noolaa bacda wafaati rasuulilaahi rasuulka ilaahay markuu geeriyooday kadib naxwan wax ku dhadhow min halaathiina caaman soddon sano wax ku dhadhow inuu sii noolaa hadda riwaayaadkan uu sheekhu soo wada warinayo yacni qaar badan daqiiq ma aha masale hadda tan oo kale marna wuxuu leeyahay waqtigii cuhmaan ibnu cafaan buu dhintay buu leeyahay marna soddon sanuu nabigu noolaa buu leeyahay marka cumaan ibnu cafaan waqtigiisa soddon sano lagama joogo maxaa jira sayidina abubakar markuu rasuulku geerooday laba sano unbuu hayay sayidina cumarna toban sanuu hayay waa labayo toban sano cumaan sayidina cuhmaan sideed iyo toban sano ma haynin toban sano iyo ilaa labayo toban sano basuu hayay marka soddon sano ma gaadhaysa ama wse ku dhowaanaysa marka soddon sano waxaanuu dhintay buu leeyahay khilaafatu cuhmaan waqtigeedii goortay ku aadanaydna ma sheegayo ee naxwan wax ku dhaloow min halaathiina caaman soddon sano saa'iman isagoo sooman oo lam yuftir lam yuftir aan afurin ilaa fii ayaami alacyaadi maalmaha ciidda a maahane xaytu maalmahaasoo yaxrumu ay xaaraam tahay asiyaamu in la soomo maahane waxaa kaloo laga wariyay waa annahu isaga imtadad bihi alxayaatu noloshiisu inay sii socotay wuu sii noolaa xataa hadaa ilaa uu ka noqdo shaykhan nin oday ah faaniyan oo waayeel ah uu ka noqdo laakin hase hatee shaykhuukhatahu duqnimadiisu lam taxul iskama hortaagin duunahu isaga iyo wa duuna muwaasilati ljihaadi inuu jihaadka sii wado iskama hortaagin oo isagoo duq ah ayuunbuu jihaadkan raaci jiray uu jihaadi jiray muwaasilat ljihaadi fii sabiilillaah iyo wadarbi in la socdo fii fijaaji alardi wadada jidadkeeda in la socdo oo jihaad loo socdo ganacsi iyo wax kale ma iclaaan sare u qaadid oo likalimatihi alle kelimadiisa oo islaamka ah sare loo qaado wa cizaazan cizayn iyo sharfin lidiinihi alle diintiisa min daalika taa waxaa ka mid a ana almuslimiina inay muslimiintii casamu go-aansadeen calaa ghaswin duulimaad inay sameeyaan ayay goosteen oo fil baxri badda ah badda in lagu duulo oo la sameeyo ustuul ciidan bade ciidankii badda in la sameeyo oo muslimiintu ay ku duulaan si diinta islaamka ay u faafiyaan badda fii khilaafati cuhmaan ibni cafaan cuhmaan ibni cafaan radi allahu tacaala canhu xilligii uu muslimiinta xukumay uu khaliifatmuslim uu ahaa amiiru lmuminiin fa akhada wuxuu bilaabay abu talxa yuciddu nafsahu naftiisa inuu diyaariyo inuu diyaargaroobo lilkhuruuji si uu u raaco maca jeyshi almuslimiina ciidankii muslimiinta ee badda maaragtay ku safrayay su isagoo mujaahid ahoo jihaad u socda wuu isdiyaariyey marka fa qaala waxay ku yidhaahdeen lahu isaga abnaa'ahu wiilashiisii waxay ku yidhaheen yarxamka allaahu allah kuu naxariistee yaa abaanaa aabbahanow laqad sirta waxaad noqotay shaykhan kabiiran oday da-weyn baad noqotay waqad ghasawta waana duushay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay adiga oo la socda iyo wa abibakrin iyo wa cumara intaba adoo la socda ayaad jidka ilaahay iyo diinta ilaahay si siro loogu qaadi lahaa ayaad duulimaadkii oo dhan ka qayb gashay ee fa hallaa rakanta ila raaxa ma iska nasitid hadda fa hallaa rakanta ila raaxa maad iska nasatid saa iska dheh waxbaa kala qaadin maad iska nasatid oo wataragtana annaga aad noo daysid oo noo dhaaftid naqsuw canka annagoo adiga wakiilkaa ah annaga aad duulimaadka aadaynoo dhallinyaro ah fa qaala wuxuu ku yidhi war dhagaysta in allaaha alle casa wajalla yaquulu wuxuu leeyahay qur-aankiisa ku yidhi suuratu tawba infiruu khifaafan wa hiqaalan saasuu yidhi infirow hala soo kaco hala soo baxo oo jihaadkaa la soo aado khifaafan suu isagu u fasiray khifaafan idinkoo dhallinyaro ah wa hiqaalan idinkoo odayaal ah idinkoo fudud oo dhallinyaro dhallinyaradu way fududdahay odayaashuna way culus yihiin marka labadaba waa loo yeedhay fa huwa alleh qad istanfaranaa soo baxa ayaa laynidhi waxaa laynaga dalbaday waxaa laynaga dalbaday inaan soo baxno jamiican dhammaanteen shuyuukhan inagoo odayaal ah wa shubbaanan inagoo dhallinyaro ah walam yuxadid laynoomana qeexin lanaa inaga sinan da da la yidhi da-daa markii la gaadho jihaadka lagama qeybgelayana lama sheegin qur-aanka kuma qorna uma markaa kadib abaa wuu diiday ila alkhuruuja inuu baxa maahane inuu baxawa qur-aanka haddii la eego laysa cala aducafaa ayay soo gelaysaa walaa cala almardaa marka ninku markuu waayeel noqdo u daciif noqdo waa macduur laakiin dee ninkii naftiisa awoodu leh sida abu talxo oo kale wuu iska aadi karaa wa baynamaa waqti kaana uu ahaa ashaykhu odaygii almucamaru ee ilaahay cimriga siiyey abu talxa ahaa calaa dahri safiinati doonta dheegeeda isagoo saaran guudkeeda sare dheeg baa la yidhaahdaye maca jundi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda isaga oo la socda fii wasati albaxri badda bartamaheeda yumarida bukooday ama xanuunsaday maradan xanuun ama cudur shadiidan oo daran cudurkaasoo faaraqa uu dhaafay oo uu gudbay uu ka tegay calaa calaa ithrihi isaga daraaddi alxayaata nolosha yacni uu geeriyooday baa laga wadaa marka bad baa la sub- bad baa la mari dhul lama hayo meydkii badda laguma tuuri karo jasiiradi ma jirto meel lagu aasana male fa tafiqa waxay gudagaleen oy bilaabeen almuslimuuna muslimiintii yabxathuuna inay baadi goobaan lahu isaga can jasiiratin jasiirad inagana jasiiradun baan idhahnaa jasiiradu waa meel dhul ahoo biyo ku wada wareegsan yihiin yacni juqraafiga marka tacriifka iyo qeexitaanka marka la sameynayo jasiirad waxaa la yidhaha meel dhul ah oo berri ah oo afarta beenigarjahaba ay biyo ka yihiin yaa waxaa la yidhaha jasiirad haddii saddex meeloodna ay biyo ka yihiin hal meelna ayna biyo ahaynna shibhuljasiira ayaa la yidhaha ama peninsula peninsula ama shibhuljasiira ayaa la yidhaha shibhuljasiira ayaa la yidhaha markay biyuhu kooda wareegsan yihiin Ee, marka jasiirad ayay raadiyeen yabxathuuna inay u baadi goobaan ay raadiyaan lahu isaga can jasiiratin liyadfanuuhu si ay ugu duugaan ama ugu aasaan fiiha jasiiradaas falam yachuruu ma aysan helin calaa mubtagaahum wixii ay raadinayeen ama ay rabeen oo jasiiradii ah way waayeen oo maysan helin ilaa bacda sabcati ayaamin toddoba maalmood markuu isagu geeriyoodo ee naftu ka baxday toddoba maalmood kadib ayagu hel- yay heleen jasiirad ay ku asaan wa abuu alxa walxaal abuu alxana musajaa uu dab- uu maaragtay daboolan yahay mara meydku qofka markuu dhinto mara ayaa la saaraa oo maradii ay saareen baynahum dhexdooda oo lam yatagayar aan lam yatagayar uusan iska bedelin fiihi isaga shay-un waxba uusan iska bedelin kaannahu sidii isaga oo naa'imun hurdo un toddoba maalmoodna iyo ka yarba meydku wuu dilaacayaa wuu doorsoomayaa wuu dilaacayaa laakiin isaga toddobadii maalmood waxaad moodaa inuu hurday un sidiisa wax isbedelay ma leh wa fii cardi lbaxri badda barhtamaheeda baciidan meel ka fog oo aada uga durugsan oo uga fog can ilahli ahelkii dadkiisii walwatani iyo dhulkiisii naa'iyan aad iyo aad uga dheer can ilcashiirati tolki iyo wasakani iyo meeshii uu deganaa yaa dufina waxaa lagu aasay abuu alxa abuu alxa halkaasaa lagu aasay laakiin wuxuu yidhi wamaadaa yadiiruhu waa arrintaasi maxay ka dhibi maxay ka dhibi oo yeeli wamaadaa yudiiruhu muxuu yeelayaa bucduhu fogaantiisii caninnaasi dadka uu ka fog yahay maxay yeeli maadaama haddiiba uu yahay qariiban mid u dhow min allaahi alle mid u dhow yahay casa wajalla marba hadduu alle u dhow yahay oo isaga oo maalintuu islaamay ilaa maalintaas uu maaragtay uu dhimanayo intaa uu jihaad uun ku jiray uu alle sidaa ugu dhow yahay maxay yeelaysaa meel yani meel me- meeshii uu ku dhashay meel ka fog yuu ku dhintay wax alle waxa yeelaysa ma jiro marka sidaasay ahaayeen asxaabtii nabigu sidaasay ahaayeen aada iyo aada bay u kala fog tahay nolosheenna iyo noloshii asxaabta diinta say u fahamsanaayeen iyo siday ugu dhaqmayeen iyo sidaynu inagu nahay aada iyo aada ayay u kala fog tahay waxa weeyaana mar kastaba saxaabi kasta oon soo qaadano qeyb ta ugu badan ee noloshiisa ka mid a waa qeyb uu la qaatay nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka weli waxaan la joognaa un intaan markiiba aan saxaabi ka hadlaynaba waxaan la joognaa un nabigeena sala allahu caleyhi wasalam marka sidaas ayay siiradii oo inoo socoto ay tahay waxay tahay waxa weeyaan duruustani qiimahaas gaarka ay leedahay oo waxaad la nooshahay nabigii ayaad la nooshahay sala allahu caleyhi wasalam waxaad ku nooshahay jawigii rabbaaniga ahaa ee maaragtay carafta badnaa ee isaga taariikhda aan horuna soo marin dib dambena aan u soo maraynin ee wakhtiga nabiga ahaa iyo raggu nabigu tarbiyeeyey ee ina soo gaadhsiiyey diinta ee diinta meel walba gaadhsiiyey raggaas taariikhdooda ayaan la noolaanaynaa lacallanaa in aan fahamno diinteenna ee si qoto dheer aan u fahamno oysan inagu noqonu inagu noqonuun katurokuteen iyo wax lalahaa oo keliyata darsigana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wsala allah wasalam calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullah